أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faaafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faaafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah bakool ciidamada mujaahidiinta oo maanta weerar qaraxa ku beegsaday sarkaal caan ku ahaa dhibaataynta dadka musaafurka ee isticmaala deegaanada dhacduleedka magaalada xudur warbixin ayaad dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah kataa'ib ikhbaariyah oo caawa baahiyey qaybta koowaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyey xasan gurguurte oo imaaraadka carabta kula heshiisay boobka kalluunka soomaaliya barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan hogaamiyaha maamulka ashaadaladirirka ah ee somalilan oo shaaciyey inuu hakad ku yimid heshiiskii xaaraanta ahaa ee la galeen dowladda xabashida etoobiya haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa dib u dhaca heshiiskaasi faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada oo weerar afka ku qaaday murtad xasan gurguurte kuna tilmaamay keligistalis jabhadda faana oo galada qaramada midoobey ee midowda afrika ka codsatay in ciidamo nabad ilaalineed la geeyo etoobiya waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa wilaayad islaamiga ah ee bakool oo munaasabad heer sare u qabatay macallimiinta degmada xudur kuwaas oo baranaya xifdiga qur-aanka tasxiixa iyo qayb ka mid ah culuumulqur'aan qodobadaas iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa barnaamijka igala qaybgelaya waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee laifstariimka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar qaraxa la bartilmaameysaday sarkaal caan ku ahaa dhibaateynta dadka safarka ah qodobkaas iyo sidoo kale kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiye xasan gurgurta oo imaaraadka kula heshiisay boobka kalluunka soomaaliya waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga alaab waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa howlgal ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen bakool ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar qaraxa ka fuliyeen afaafka hore ee degmada xudur ee wilaayada bakool qaraxa ayaa waxa uu haleelay sarkaal murtad ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey kaare gube waxaana uu ka go-ay murtadkaasi sarkaalka ah labada lugood murtadkan ayaa caan ku ahaa dhibaateynta dadka shacabka ah si gaar ahna kuwa musaafiriinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa jabaada fano oo qaramada midoobay iyo midowda afrika ka codsatay in ciidamo nabad ilaalineed la geeyo etoobiya xilli ay meel xun gaartay colaadda hubaysan ee ka aloosan waddanka etoobiya ayaa qaar ka mid ah qowmiyadaha ugu tuunka weyn waddankaasi waxay codsanayaan in dalkaasi loo diro ciidamo shisheeye mas-uul sare oo ka tirsan jabhadda axmaarada faano ayaa ku baaqay in ciidamo nabad ilaalinna si deg deg ah loo geeyo etoobiya sababa la xiriira xasuuqa daran ee ay shacabku kala kulmayaan nidaamka abiy axmed sida uu hadalka u dhigay asres mari dalamtey oo ka mid ah hogaamiyaasha faano ayaa waxaa loogu yeero qaramada midoobay igad iyo midowda afrika ugu baaqay in ay soo farageliyaan xaaladda murugsan ee etoobiya ayna diraan ciidamo nabad ilaalineed gobolka xamaarada ayuu sheegay in ay ka jirto xaalad aada u adag oo dhanka nolosha ah wuxuuna gobolka ku sugan yahay xaalad dagaal oo adag muddo hal sana ah taasi oo keentay dhimashada kumanaan qof oo rayid ah iyo barakaca malaayiin qof mas-uuliyiinta jabhadda faano waxay ka shanqariyeen kufsiga kumanaan dumar ah iyo afduubka dad kale oo badan wuxuuna falalkan ku eedeeyey ciidamada nidaamka abiy axmed codsigan cusub ee ka yimid kooxda faano ayaa kusoo aadaya xilli duqeymo ka dhacay ismaamulka amhara lagu dilay boqolaal qof oo rayida herdanka colaadeed ee etoobiya ka jira ayaa fasiraad ka bixinaya sida ay isku gumaadayaan qowmiyadaha kala diimaha ah iyo nidaamka abiy axmed lama oga sida ay qaramada midoobay iyo midowda afrika uga jawaabi doonaan dalabka ka yimid mucaaradka hubeysan ee etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kooxda gurguurte oo imaaraadka kula heshiisay boobka kalluunka soomaaliya kooxda riddada soomaaliya oo tan iyo markii uu sanadkan bilowday gelaysay heshiisyo sharci darro ah oo lagu boobayo kheyraadka ummadda soomaaliyeed ayaa mar kale gashay heshiis imaaraadka carabta u ogolaanaya in uu boobo kheyraadka kalluunka ee ka buuxa xeebaha soomaaliya dowladda riddada ah ee fadhigeedu yahay muqdisho waxaa heshiiskaasi u saxiixay murtadka ugu magacaaban wasiirka kalluumaysiga axmed xasan aadan kaasi oo heshiis rasmi ah la galay shirkadda dekedaha abudubay ee lagu magacaabo abudabi bortis group kooxda riddadu waxay sheegtay in heshiiskan uu yahay mid dhigayo in shirkadan imaaraatiga ay horumariso dekedaha kalluumaysiga dhisto xarumo iyo saldhigyo kormeer ku sameeya kalluumaysiga soomaaliya iyo in la dhiso dekado kalluumaysi sida ay hadalka u dhigtay waxaan doonaynaa inaan baarno fursadaha taageerada horumarinta dhaqaalaha soomaaliya annagoo dejinaynaa qorshayaal maalgashi iyo iskaashi ku saabsan dekadaha adeegyada badda iyo qeybta kalluumaysiga waxaa sidaas yidhi maxamed jumca al-shamisi oo ah maareeyaha guud ee kooxda dekadaha ee abudubay kooxda riddada ayaa sidoo kale heshiisyo sharci darro ah oo dhanka badda ah kula jirta dowlado kale kuwaasoo ay ugu dambeysay dowladda riddada ah ee masar waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan gaar ahaan tan maraykanka waxay ahayd muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ee dadka ameerikaanka ah isticmaalaan kuwaasi oo muujinayay laba sanduuq oo ka mid ah kuwa codbixinta doorashooyin gaaleedka waddankaasi oo uu dab qabsaday muuqaalada lasoo bandhigay ayaa muujinaya laba sanduuq oo codbixin oo kala yaalay gobolada oregon iyo washington in ay gubteen fiidiyooyada la helay ayaa muujinayay boqolaal waraaqo codbixin ah oo gubanaya ciidanka booliska oo arrintaasi ka hadlay waxay sheegeen in uu jiro qalab laga shakiyey oo laga helay agagaarka sanaadiiqda codbixinta xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa nagaynta aad buu mahadsan walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasii ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى kataab ikhbaariyaha ayaa caawa bahaysay qaybta koowaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijiri waxaa qaybtan koowaad lagu soo qaadanayaa muuqaalka deegaanka weelmaaro oo ka tirsan degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kusoo dhowaada muuqaalka uu baahiyey kataab ikhbaariya
في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا تجمعنا المودة ما بقينا أخا الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين على الإيمان والحب اجتمعنا وتجمعنا المودة ما بقينا أخا الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين أخي في الله سر في الخالدين سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع maanta waxaan joogaa degmada Walmaaro dibada hoose wilaayada islaamka ayaan u imaanay oo xamaalada zakada adkaan qaybinaya faxaan waxaa la isiiyey afar neef oo ari ah waan ku faraxsanahay وداعا يا أخا التقوى وداعا إلى المقيا بدار المتقين وجدت التوحيد نارا لتلقى عنك شيطانا لعينا وداعا يا magaciga aadan maxamed baa la yidhaahdaa waxaan joogaa meesha la yidhaahdo weelmaaro Ee, waxaan ka helay meesha naf geel ah ayaan ka helay waan ku faraxsanahay sakaawaadka wixii xaqeeda nasiibkayga alla ka dhiga waan ku faraxsanahay قرين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني magacayga waxaa la yidhaha cabdulaahi cabdimayow waxaa la ii siiyey neef lo ah waa ku faraxsana waa ilaahayaan ku mahadayaa walaa- walaayadaan ku mahadayaa markii iigu horreysayna waa alxamdulilah waa fiicannahay muslimiintu waxay bixiyeen waa ku faraxsana waa ku qanacsana alxamdulilah rabbi alcaalamiin
بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني قرين قد حفظت لك اليمين
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aadaad umaasantahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna waxa ay geysteen weeraro wuxushnimo sida ay wararku sheegayaan bashiirow waxaa la beegsaday goob madarase ah oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ku taalla xaafadda baytulaahiya ilaa sagaashan iyo saddex ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqayntaas halkay ku dhaawacmeen afartan kale diyaaradaha dagaalka ciidanka sahaynada ayaa si bareer ah waxay u beegsadeen dadkaasi een iyadoo sidoo kale duqaymo kala duwan laga soo warinayo deegaanada qidaaca in ka badan boqol ruux ayaa la soo wariyey in tan iyo saaka sahaynadu ay dileen halka ay dhaawacmeen dad ka badan sagaashan iyo afar kale indhanka kale bashiirow saacadihii lasoo dhaafay taliska ciidanka gumeystaha yuhuudda waxa uu ku dhawaaqay in laga dilay afar isugu jirta askar iyo saraakiil kadib howlgal ka dhacay magaalada jabaaliya oo ay fuliyeen kooxaha muqaawamada filistiin een askarta la dilay waxaa ku jira hal sargaal ciidankan ayaana waxay ka mid ahayeen askarta sahaynada ah ee xasuuqa ka geysanayay waqooyiga qidaaca si gaar ah kuwa kumaandooska een ciidanka yuhuudda tan iyo toddobadii oktoobar waxa ay qirsan yihiin in laga dilay toddoba boqol toddobaatan iyo lix askari kuwaasoo saddex boqol iyo lixdan iyo shan ka mid a lagu dilay dagaalada dhulka ah ee kooxaha muqaamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay dhankooda waxa ay sheegeen in ay beegsadeen goob fariisin oo ahayd ciidanka sahaynada oo ku taala mandiqada jaxrudiig ee dhacda bartamaha khidaaca sidoo kale muqaawamadu waxa ay burburiyeen taankiga nuuca meerkaafaha loo yaqaano kadib qarax xogan oo lagula beegsaday bariga magaalada jabaaliya dhanka kale ciidanka gumaystaha yuhuudda isagana dhankiisa waxa uu sheegay in uu dhintay sargaal ka tirsan ciidankooda si gaar ah katiibada konton iyo labaad kaas oo lagu dhaawacay dagaallo toban maalin ka hor ka dhacay jabaaliya xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caaw halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo hogaamiyaha maamulka ashaadaro dirirka ah ee somalilan ayaa shaaciyey inuu hakad ku yimid heshiiskii xaaraanta ahaa ay la galeen dowladda xabashida itoobiya murtad muuse biixi ayaa qiray inuu hakad galay heshiiskaasi sababo ku aadan kacdoonnadii dhinacyada kala duwan lahaa ee uu sababay is-afgaradka ay la galeen itoobiya xasan sheekh ayuu sheegay in dhul uusan xukumin uu doonayo in wax laga weydiiyo taasna ay tahay mid qarad ah waxaa keliya ay isku hayaanna ay tahay inuu isaga bixiyo badda soomaaliya aan dhegaysano codka murtad muuse biixi adaagiga waran qoladii nin wadayaasha warboobki wax kale kaa shaqaysaan maantana xagge jirtaa maantana xagge jirta laakiin anugu intaan awhayay halka jirtaan kuu sheegi halka wax maraya halkii uu yaclay u yaala weli lama seexin heshiiskii afgaisfahamkii buu taagay waxaana loo qoloo nimaa ku sheegsanaysaa oo loo wadaa goortii la seexi lahaa inuu dhammaado muxuu u hakaday buuq badan baa ka kacay waar waxa saameeyey adaa sheegi doonee laakiin waxaa ka kacay buuq badan garta cuyub uma ma taqaana cuyub unaq garta cuyub unaq ma taqaana hadda adin wada garamaysaa oo garta kaaleed aragtay inuu kaaleeyahay cuyub baa loo naqaa soo maha meelaa loo joogin baa laga fadkadiya xasan sheekh baa dagaal cilaamiyey oo qolada etoobiya isku qaaday mashkaladda m o u yuu dhex yaalla adaan ku weydiinayaa xasan sheekh etoobiya isku qaad etoobiya cid ba heshiis la gashay soomaliland idhaha xasan wuxuu soomaliland ma aqaano ma arkaayo waa qol yaroo gobol yaroo aniga kamid ma hadli karaa waxna weydiin maayo etoobiya maxaad ula gashay heshiiska dhulkayga waad boobisaa wuu ku daray qolooyin kaloo laga filina way ku dareen marka etoobiya annagaa wada galay ninka wax ka qaba annagaana soomaali wada ah dhulkan uu sheeganayo somalilan ka hadlayana mana iman karo kamana taliyo wuu ogyahay afarista sano kala madax banaana dhinaca kale murtad shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afka ah ku qaaday xasan sheekh maxamuud waxa uu ku eedeeyey inuu yahay kaligiistalis isagoona sheegay in dalku u horseeday xaalad hubinta la'aan ah aan dhegaysana codka murtad shariif sheekh axmed xisbigii kacaanka xisbi oo ahay kaligistalis oo ahay xisbigaa doorashada lagu aadayay isagaana la dooranaya africa inteeda badan axsaaba ka jirta labaatan sano soddon sano maybe ka badan marka midka xisbigaan raadinayna makaasa maya maxaa yeele dib inaan dib inaan ugu laabanno dictatoriyad dib inaan ugu laabanno nidaam kalitalisa lama aqbali karo soddon sano oo dagaal sokeeya iyo kow iyo labaatan sano oo dictatorship ah inaan haddana dib ugu laabanno yacni xukun qalloocan oo aan waxba laga dhihi karin oon ra'yi lala bandhigi karin oo hadda aada maqlayseen dastuurkii dal waxaa isku haya waa dastuurkii dastuurkiina meelaa la iska dhigay marka yay tahay inay ka hadlaan waxay tahay inay ka hadlaan axsaabta siyaasiga maxaa yeele ayagaa u socda doorasho axsaabta siyaasiga marka haddaysan u diyaargaroobin arrintaas ee waxa la qorsheynaayo inay suuro galaana dhacaysa markaas kadib qaylo iyo buuq inay yimaadaan macna ma samaynayso أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qeybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee bakool wilaayada islaamiga ee bokool ayaa munaasabad heer sara u qabatay macalimiinta degmada xudur kuwaas oo baranaya xifdiinta qur-aanka tasxiixa ee qeyb ka mid a culuumul qur-aan xalqo loogu magacdaray salaaxudiin alayuubi ayaa waxa ay muddo sideed bilooda ka socotay deegaanka garasweyne ee hoostaga degmada xudur tirada macalimiinta oo gaaraya ku dhawaad labaatan macalimiin ayaa muddadaasi faa'iidaystay qur-aanka xifdigiisa tasxiixa ee qayb ka mid ah culumta qur-aanka munaasabadii lagu soo gebagabeynaya xalqada waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta wilaayada odayaasha dhaqanka iyo culimo ugu horeyna waxaa kelimad qiima munaasabadaasi ka jeediyey sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أولا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلهي أغمه النغانا نعموينكم فرح بدن لأي هدل كشيكي ومر كستب of kasta muslimaana ilaahay isaga mahadnaga waajibkaata islaamnimada ilaahayna sii nicmadun oo qur-aanka ilaahayna sii oo laka camal falaaw la hormariyo barashadiis iyo ka dhaqamowshay iyo difaacowjay iyo in laisku hukumo intab ilaahayna waafajiyaan ka mahadnagaan alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay aan mahadnagaan mayba ka sugugnaa magaalada garasweyne ee ka tirsan degmada xudur oo xaflad qalanjibin ah laka gobadi xalaqo salaaxudiin alayuubi la raayay macalimiinta magaalada oo labaatameeyi karo dhowaad ka koobnaayeen lanta hiiliyaay qur-aankiiyo marka may ahaa ilaahay subxaana watacaala baray oo hortab xifdiisnaayeen wali yaroo ka dhadhiminaayo tasxiixgahay yalan dhammaystiraay tan haddaba bandhigsho aragaani ahaaytay jazaahumullahu khayran allana juhdi badana biyan dadaalan ilaahay miisaankiin hasanaadka siinka kabo ilaahayna ajar siin ku siibo may kale oogma hadnagaana marti sharafkii ha ku qiib galaan hafladun meelo dhadheer han ku safareen yoona way ballaanaa jazaahumullahu khayra jazaa oo odayaalkii iyo malaaqidii iyo culimaagudiinkii iyo waalidiintii iyo dhammaan dadkii marka may ha ku qiib galaan guud ahaan rag iyo haweenba may ballaanaa jazaakumullahu khayra jazaa may kale oogma hadnagay mahad gaare bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala maktabu dacwa fii wilaayati bokool alislaamiya ilaahay ha barakaayo eedeedaan mahadsiyin shaqadii oo lan idmadi haaytii marka may waa umadun in la baro diinsha la baro oo may wahaa aqoontiya la dhiso haddii iyaalkii haado fadeen dadku weyn haddii haado fadeenba dhinac walba may waa jazaahumullahu khayran khudadii la dejiyey qorshagii la dejiyey la shalgaaday yoona mas-uuliyaddiiyo goorta lan suri may ballanaa jazaakumullahu khayran dadaalan dadaalkii halsii lama laabay may kale ogma hadnagay macalinka macalimiintu maalan ahaay oo tasiixiga hamarsiiyey muddo taqriiban sideed bilood ama sagaal bilood may waa usa galanto ka haay sun way balana jazaahullahu khayra jazaa intaas markii aan ku guday walaalayaal qur'aanku may buu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nasii min akbari nicami illaahi subxaanahu wa tacaala waaye laqad mana allahu cala almu'miniina id bacaa fiihim رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كان مركب بعض نمضون كبد بعدني كهنو نجد كسهد أن تصيو قرآنكم وإله سبحانه وتعالى هدجي منزل كأه وملك الجبريل لهنديبي نبي الله محمد لهنديبي jiil jiilkii ku dambeeyana han isgud biyana ilaa yawmina hada unu geeka may waa islaamnimadu un haysan ka kusugugna hoob intan beragna nagal dinta jidka un martayna raw quraanku ilaahay hoob aan ta soo toosagna kan nahaga usugu waa hagaha qofka muslimka ah maana ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka sana si gaalada geeka walka dhaga mag mahaysadan wal marka qabyo qoraal lu guraayo aan dhamaastir maane gacan ku sameeso بني آدم ومرك إنك هما إنك شربنا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إلهي أري قالت إنك شربنا يتيا دستور هدجي دي أسكت نغانا اللي ونجيك لكن ما إلهي نسي قرآن لما يسترن ما فرضنا في الكتاب من شيء والكست والقرآن على قرآن كنا تسلك على الدنيا kasaabsanaado aakhara kasaabsanaado wal kastama waa ilaahay qur-aanku waa dhaxdhiki nicmadaas geek ilaahay unana sii inuun ilaahay inka mahadnagnaan qur-aankaas marka maynin ku baahanye markii aad qof muslim aata kitaabka ilaahay makiin ku baahanye maanaa qaabka aadan dhagamaas awalan in aada barat fuma in aada ka camal fal in aada gudbido dadka geesido aan shaagdo in aada xukuntanto xukun shay aadan hoggaansanto wali reebow awaamirtiisa nawaahidiis iyo in aada difaacdo wali haka hadguduba oo gaalo aan kuwiinti iyo murtadiin iyo cadow ilaahay iyo munaafiqiin in aada ku difaacdo intaas haddaha sheegni يا كتاب إلهي نينكو باهني جاك الحمد لله وأن والأنسرني إلهي سبحانه وتعالى القرآن كوان شرفي وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون يا إلهي أرمنا قرآن كوان بشرف يا النبي nabilaahi muxamed alal hadalay ad ii tolkaba sharafa singay may ka sharafa waasan tolka ka yaa qur-aanku ilaahay la ka sharafa we bani aadan hooba sharaf deerow kitaabka ilaahay ka sharafa we ilaahay marka meeree wa innahu ladikru laka waliqowmika وسوف تسألون وارويسين ويدي مانا والإسوار صدا قرآنكو إلهي نسي والإسوار صدا سؤالان نندمون بارتينا كعمل فلاسي أوامر تسقاضاسي ولي قرآن كورهبي كويرتي كتاب كويل لتي ميلن نغدا أولك شالبهاو يكين هاي مثل ما كنا سنعيني ميله هونو آذي إيو عرفي إيو والمرك شرع إسلام خلاف سن إيو دستور يك أحكم تماسي والإسوار صدا فسوف تسألون ولا لير مرك إلهي سبحانه وتعالى كتابكم أني عزي هدي ونجيك أنا مسلمين تبري أفريقيا كنول ونعمدك وين إلهي نسي شراد إلهي والإسكمام ولهايو أبوغان ما هيلنا أبو شيء ما هيلنا أبو شيء لبعت ناس ما هيل تسمع كتاب إلهي الحكم وحدود الفريا قالنت لك جويا ما إلهي رأيك أفكي أجورها مرة يا oo dhagax la gidila wazinaysa barnaamijkaas shareecadii oo kitaabkii oo dhaqan galow ma jarjar insha Allah taala ilaahin ka mahadnagnaan may ballana dadka muslimiinta ee wala hormar adduunyi aakhir la ka helo waa kitaabkan Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yadau bihi aakharin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu markii amiirul muuminiin hay magaalada Madiina la uska dhaafay saxaabada kamid ah magaaladun adi waali ku ee rooglare ya waaligi safar aan bahay meelaan bahay lan ko ka dhaafi odoon haada jaray la horay horeer madiina odoon haada jari lu horeey yalan dhiibi magaaladii yalanka usiga ay ka dhaafi waaligina safareen isku baay waaligii oo safare iyo Umar oo amiirul muuminiin ah yaas aragan sheekha waad inta baka wareegayta magaalada madiina ay amiiran kuweel ay ka dhaafti maareelan ko ibnu abza la raax ka dhaafi ari marka ibnu abza lan la raaw yaa ka dhaafi Umar maareey man ibnu abza hay hay ibnu abza ma ii ma gordaan markaas maareey mawlan min mawalihin dadkii oo maanar heer madiina odoonsada jarano ha horooyeen waay muddi haada jari ama doon haada jari lama siin gordo wal ha horay laakiin hadda marka sameer heer madiiniya lankiyo adoon sada jaran ha horayeen ya hadda amirin walay marka sameer innahu haafidun li kitaabillah war moojida kitab ilaahi la hifdiisan 140 kor ku direeriye ya umar marka sameer inna allah yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman wa yad'u bihi akharin wala lak izu ma quraish ma nasab ma إن أكرمكم عند الله أتقاكم مركا لنك قرآنك إلهي كلما قرآنك إلهي أنون دوانا نوك عمل فلنا كورن قانا نشرف لنا عزينا إلهي نن عزيه قبيل كاس لان دير كاس هذوي دغالا كاس لا هذوي قبيل ميل كاس دقن هذوي ولي لك ففان جري أو قبائل كفان جري نون لا هذوي هو بكتابك إلهي كقابي ميل راي شرف ملا جزاكم الله خيرا أنت أسمر كأن قدب معلمين وهذا قلن جبيان ما يبحى كبيرانا مؤسسة إغرى هذا كورن بورك أرغايتان مؤسسة إغرى waa xalaqadii toddobaad oo haddaha qalan jibiyaasu li halaqii siin koreyd li taas halaqa iyo tan oo toddoba ee markii la iska daro taqriiban macallimiinta geega tajwiidka lagu saxay tasxiix marka hamareen hortaba quraanka gordaayeen markuu maasha Allah mujawwidiin waa ilaa kor oo hadda muassasadaha saarti taqriiban macallimiin lama boqol kor dhawaad ah wal yar dhiman lama boqol wal yar dhiman juhdigaas uu sugahay marka insha Allah taala inta hadda wilaayada jarti iyo marka maana socodii wali horeeyay xisaabay inta hadda wilaayada boqol goon lahan gooy marka insha Allah taala taas marka may batu siyaase in wilaayada ansurunta horumarinta kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala iyo ta'hiilinta macallimiinta in la ta'hiiliyo faaqidu shay la yudhi maalan goob tajwiid shay sahan hayna hada unug tajwiid ka soo ma hasaaro wal wali ka jaro shiife saas dartiiba may badoornay horta koow in la ta'hiili macallimiinta wali tabartan aan la ka dadaalo waana mashruucaas sugahay socdo marxalo kale labaad ya jarti oo walaalo bilaabeen jazaahumullahu khayran maktabka dacwada iyo jimciidiisa oo isku duuban oo wilaayada qorsheeyay jarti oo ah marxalatul muraaqabati wal muhaasaba macallimiin in la muraaqabeeyo lala xisaabtamo la daba galo wax soo saar jolo fiiriyo dugsiga ka meegaardeha ku galan jibidi meegaasini furunyi barnaamijkaas jazaahumullahu khayran walaalaha maya ka bilaabeen dhinugun oo bariga wilaayada gaar ahaan tijooglow iyo xudur qaybtiya bara yalaha ka bilaabo intan in mar walaa tahliil ah hadeeran malaya oo imtixaanaad la qaaday oo taqyiim ah kaas may hay imtixaan taqyiimi iyo qiimeyn ah macallimiin may loo ogaaday barnaamijkaas ba helan hayna aslan dad quraan ban gordaana la argay waan dugsi fadhi marka may waa insha Allah taala macallimiinta dad laakiin macallimiin Ilaahay barakaaya gorasho horan la haynay quraankana xufaad haayeen insha Allah taala qaaliban dad yar markii quraaba quraanka gordaano macallimiin ay wahaayeen kaalanta isan muslimiinta ku eedantiin adag waxa ku galnay doorkaas usiga ay adkaayay may kaloo lahaa macallimiinta ikhlaas halka dadaalo walaa Allah darti soo bangnagan may waxa adduunyo aakhir may ku dhaafo walba faa'iido mal qalo waqtiga oo kooban dartiye waalidiinta ana fursad ku faa'iideysado waalidiinay wayba ogaadasana macallin shaleedays walmal barakor iyaalka والله تجربة لا أرجع له قاديو هو بالله رب العالمين الدكسي دي سلا أنت لا ونقول تمي دور سنة دكسي دكتاي شان سنة دكتاي قرآن كان مهفدين ونني سبب بعيا معنا ونقول دي برسكنا كنا والدين تديوننا معلن كما يوها مركي هذا جرب بنغت أو هذا جرب سرند أو أنت أرضي فسح كجرو يدرو الله نسو قال أنت لها كهاي أو أشر كنا كلار مركي هسا والبرد ونقول laakiin waqti yara maalinka la roogaa kadibna mayl raay dahan bay hoob markaas dhidheeliyo mayl raay banooniyo wal hadda mana maala yacni ka mashquulo dhibsho walata insha allahu tacaala waalidiintu way ballanaa doorkiin qaadada mas-uuliyadaas in saaran qiyaamo ilaahay aan warsada mas-uuliyadaas insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum kelimadii intaasaa ka gebagabaan xafladiina intaasan inkirinta insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale meesha bandhig cajiib ah ayaa ka dhacay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عباد الله لقد من الله علينا بنعمة جليلة حين أنزل القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو نعمة عظيمة حق لنا أن نفرح بها ونعلن اغتباطنا بها ألم يقل الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولو تأملنا فيما ورد من الفضائل لهذا الكتاب العزيز لرأينا عجبا فهو الكتاب الذي لو أنزل على الجبال الرواسي لتصدعت وخشعت قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن كان على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الشيخ الشاطبي رحمه الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يبتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقال القرآن عذبا وسلسلا وكل مظلوم فليتمنا إلا بضم شافتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فمي إذ الحروف إن تكن محركا يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الأليف والياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القريء لن تنطبقا شفاؤه بالضم كن محققا لأنه منتقص مضما والواجب النطق به متما sidoo kale waxaa ka hadlay munaasabadaasi mid ka mid ah golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee bakool madin koreyta maang mahanagay rabbi subxaana wa tacaala oon khalgayna abuuri adduunkan dhan isu maamulaw yam hadiisoo meelbanka kaan yang mahanagee madda lamaad maang mahanagay حركة شباب المجاهدين أو إلهي هنندر إلهي نكني ماي يان مهن نغي ولا ليال مايوك دينا أنت حركة نغراد ونقوين كهر سلين تالي wargab tangisan ma jarjartay lang aw heblow la raaw maalan basku dhaafada maalan haaday ama sheegay blow haaday idisliin ka seedayo lan ko kale siin akhyaar baa guraw an kooyo aw heblow assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa alaykum salaam wala dangal haay heya ada may fadaas islaan tita fadee may ku fadaas saaray indhoosh fadee guraw ya akhyaar isaas meel arag jan ilaahay sin gadari yado saas intaala yama ilaahay han geysay mujaahidiintan dhibaatadaasay dhan ilaahay sababti oo yoo kasuuli insha allahu warkay maya ka kooba doona haddii ilaahay ogolaa dirdaaro an maalimiinta iyo bulshada muslimiinta oo dhan bana siyaw iyo haka kooba haddii ilaahay ogolaa badaan maalimiintiiti oo kamari walaalayaal may barateen ilaahay diinshay iyo fahanteen walgeeka mana dad kale oon kasaan insha allahu hayaan iyo barateen ilmi ilaahay bedinkiinsa ingili mayl fade ee amal fala fade ani dadla baro fade diintii isin ilaahay san fahansiyey ee fadligan dheeri oo ilaahay san sii nimadan ilaahay san sii intii sinay subhana wa taala anka shukriidan shukri alla ku dubna mayl fadeeya diintii hayti guri kasta isan deeri kortaan ani deer seeka deeri guri kasta mayka deeri maalamiin etin maalan kasta ama kontongunug ama wal ku badan an hareysan ulaadi inti walaalaalay diin shay la fahansi la bara maalamiinay mas'uuliyada sansaaran meel oo may fadhiidana laf dhabar ee fadhiidan boqosku sigaa bo ilaahay qiyaama siin xisaabtamee arrintaas isku fiiriyo walaalayaa awlaadan say ilaahay diin shay hay baroy ugu dambeynna goobta waxaa looga dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday macallimiinta ما شاق فضي هدي الله إذم معلمينتي على قدي تصحيح القرآن صلاح الدين الأيوبي عن رماتي امتحانك القاضي درجاتي وشال شأنن درجة كوت معلمينت قال لي أفرمال لهم درجة الممتازة لها تعلم تنك سرعيتو معلنك كوت ما يبواها معلن محمد عويل محمد ودرجة الممتاز معلنك معلمات ما يبواها يوسف مختار maxamuud maalinka saddexaad may buu ahaa maxamed axmed nuurow maalinka afaraad may buu ahaa muumun nuurow cali afartaas qof waa darajatulmumtaaz kaalinta koowadu kaalinta lamaad jayid jiddan alera maalinka koowaad may buu ahaa maalin cali warsame kuusow kan lamaad may buu ahaa macalin maxamed cabdiraxmaan macalin kan saddexaad may buu ahaa macalin aadam maxamed maxamed nuur maalinka afaraad may buu ahaa macalin axmed nuurow maxamed maalinka shanaad may buu ahaa yuusuf maxamed nuur maalin yuusuf maalinka lixaad may buu ahaa معلن عبد الرحمن أحمد آدم أنتاس ما يبوها جيد جدا درجة سدهات أو جيد أه لما قفك جرت قفك كواد ما يبوها معلن عبد الرحمن إبراهيم علي قفك لما ما يبوها معلن حسن آدم إبراهيم لما داس قفنا ما يبوها جيد درجة المقبول ما يبوها اللي قف قفك كواد ما يبوها معلن يوسف علي محمد قفك لما ما يبوها معلن مصطفى محمد خير قفك سدهات معلن مرسل محمد عبد الرحمن قفك أفراد معلن أحمد عبد الله محمد قفك شنات معلن علي محمود علي قفك كلها معلن محمد خير محمد بوله ان شاء الله تعالى مركا ما بشارعها ان لن دي بنجر مركا ان شاء الله تعالى ما لي دردرمي مركا ان لي سي زياد guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb korarka oo qodobixiisa aad ku dhagaysateen kulanti dambe ayaa inoo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين